cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame oo ah xildhibaan ka mid ah golaha baarlamaanka dowladda federaalka islamarkaana ah siyaasi mucaarad ah ayaa isagoo ka hadlayay xaaladda ay la nool yihiin mas-uuliyiinta dowladda federaalka waxa uu tibaaxay in madaxda dowladda federaalka ay ku xayiran yihiin dhismayaal lagu wareejiyey caro iyo dhagxaan islamarkaana haddii ay isku dayaan inay ka soo baxaan ay ku qasban yihiin inay raacaan gawaarida qufulan waxaana uu intaa ku daray inay kala go-een iyaga iyo bulshada ay sheegtaan inay madax u yihiin arrintaasna ay tahay xaqiiqada dhabta ah ee ay la nool yihiin madaxda dowladda federaalka anagii iyo sanataradda iyo ra-iisul wasaarka goaalka kulligeen waxaan ku jirnaa getowas community aala yidhahdaa luuq xaxiranaan ku dhex jirnaa meelo oodanaan ku dhex jirnaa markaan baxnana baabuur qafilinaan ku dhex jirnaa anagii dadka hurwaa joogay suuqa xoolaha iyo bakaaraha iyo iyo suuqbacaadi iskama warhayno taas reality waa xanuun badan tahay mismaaha we have to discuss waa inaan banaanka soo dhignaa waxaan raadinaa saa u sarfaaf garay lahayn saa u noolaa lahayn annagai shacabka shaqo iskuma lihin kuwa annaga hadda xilal ma wahayna kuwa xilalka weyn haystaana waa naga sii daran yihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ayaa sidan oo kale marar kala duwan waxa ay saxaafaddu la wadaageen xaaladda amni xumo ee ay wajahayaan iyagoona tilmaamay in mar kasta ay filanayaan weerar uga yimaada dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab mana ahan markii ugu horreysay oo mas-uul ka tirsan dowladda federaalk uu muujiyo walaac amni darro ah waxaana warka ka soo yeeray cabdiraxmaan cabdishakuur oo qayba ka noqonaya xaaladda amni darro ay wajahayaan mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta ku fikirka ah